waad mahadsantahay haashim cabdinaasir howlgallada mujaahidiinta ee dhacay bishii rajab ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada ayaan isku dayi doonaa inaan soo koobno insha allah intaan ka gaarayno kowda rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan kowda janwari laba kun shan iyo labaatanka dagaalo lagu jibiyey ciidamada maamulka jubbaland oo ay kor ka taageerayeen diyaaradaha mareykanka ayaa waxay ka dhaceen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana dagaaladaasi lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay afar kale labada rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan labada janwari laba kun shan iyo labaatanka gaari cabdibilaah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lagu qarxiyey xaafadda buulo jameeco oo ka tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay qarax ka dhacay tuulada cali waraabaale ee hoos tagta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ay geeska kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar qaraxa la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gedo laba qarax ayaa ka dhacay deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada burundi kuwaas oo ay qaraxyadu haleeleen iyagoo lugeynayay saddexda rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan saddexda janwari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagalah la beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalay agagaarka tuulada kaitoyo oo hoos tagta degmada janaal ee gobolka shabeellaha hoose waxaana halkaasi looga dilay sarkaal tali hurin ah oo lagu magacaabi jiray xuriye saddex kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qaraxa la beegsaday askar ka tirsan dowladda xabashida etoobiya oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo etoobiyaan ah afarta rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan afarta janwari laba kun shan iyo labaatanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka dhacay qarax lala beegsay kontaroolka dhanka galbeed ee magaaladaasi ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk iyagoona laga soo furtay qoryihii ay ku hubaysanaayeen askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed oo lagu magacaabo garuun ayaa lagu dhaawacay qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsay askar ku sugnaa xaafadda hareere kaadiyow ee magaalada baydhabo shanta rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shanta janawari laba kun shan iyo labaatanka xasan maxamed yaro oo ahaa guddoomiyaha xaafad ka tirsan maamulka degmada diinsoor ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmadaasi oo ka tirsan gobolka baay ee koonfurta soomaaliya toddobada rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan toddobada janawari laba kun shan iyo labaatanka qarax ayaa deegaanka buufow ee gobolka shabeellaha hoose lagula eegtay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ee isku magacaabay nisa waxaana lagu dhaawacay lix askari oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ee nisa duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxaa sidoo kale ka dhacay dagaal lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay hal askari oo lagu magacaabo kulmiya faragaab ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo habardero oo ku yaala afaafka hore ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sideedda rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sideedda janwari laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidanka shisheeye ee uganda ayaa lagu dilay toddoba kalena waa lagu dhaawacay halka gaari xamuul ahna looga gubay shan qarax oo lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo namber konton oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose sagaalka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaalka janwari laba kun shan iyo labaatanka weerar ayaa lagu qaday garoonka degmada waajid ee gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya waxaana xilliga weerarku ka dhacay garoonka ka degaysa diyaarad u socota ciidamada dowladda federaalk weerarka ayaa sabay inay waxyeelo soo gaarto diyaaradda taasoo si deg dega kaga duushay garoonka horeyna uu qorshuhu ahaa inay ka degto madaarka muqdisho balse waxyeelada gaartay awgeed si lama filaan ah kaga degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale ugu yaraan shan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan weer lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka waniinle ee duleedka degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu dilay laba askari halka lagu dhaawacay saddex iyo toban kale tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan tobanka janwari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada w f b ee ku taala degmada baar dheere ee gobolka gedo taasoo ay degan yihiin askar ka tirsan dowladda federaalk qarax khasaare dhaliya ayaa ka dhacay inta udhexaysa deegaanada namber konton iyo namber lixdan kaasoo lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye waxaana looga dilay qaraxaas hal askari saddex kalena waa lagu dhaawacay koob iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koob iyo tobanka januari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xerada baraxow ee ku taala degmada baar dheere oo ay askarta dowladda federaalka degan yihiin ugu yaraan shan askari oo ka tirsan shisheeyaha yuganda ayaa lagu dilay gaari hamar ahna waa laga gubay toddoba qarax oo lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada namber konton iyo ceelwareegow oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose labaiy tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan labaiy tobanka januari laba kun shan iyo labaatanka qaraxyo kolonyo ka tirsan ciidanka yuganda sahay sidee lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada namber konton iyo degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay toddoba askari halka lagu dhaawacay toban kale sidoo kale qarax ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada yuganda oo ka baxay magaalada kiyunga kuna sii jeeday xerada buurta koomaale ee gobolka laamu ee gumaysiga kenya ku jira waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari kooyal ah iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii saarneed askari lagu magacaabo cabdidhexol yuusuf siyaad ayaa ku dhaawacmay dagaal u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada halgan ee gobolka hiiraan saddex iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan saddex iyo tobanka januari laba kun shan iyo labaatanka weerar qarax ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku weerareen kontarool ee askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha degmada bardeela ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa qarax lagula beegsaday gudaha degmadaas waxaana ku dhaawacmay laba ka mid a istaafkiisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada yuganda oo sahay waday kana baxay degmada buufow kuna sii jeeday deegaanka shalambood ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona weer lagu qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka sabiid ee isla gobolka shabeellaha hoose afar iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku astaysaneed afar iyo tobanka januari laba kun shan iyo labaatanka madaafiic ayaa lagu garaacay xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxaana xilliga weerarka ka dhacay xerada ku sugnaa taliyaha ciidamada dowladda federaalk ninka lagu magacaabo odowaa yuusuf raage agaasimaha sirdoonka dowladda federaalka sambalolshe iyo xubno wasiiro ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sidoo kale qarax la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo maanduuriyaha qaadka ku cineeyey guri ku yaala degmada beled xawo waxaana halkaas ku dhaawacmay laba ka mid a askarta la weeraray militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerar ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ee yuganda ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa la weeraray xirada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere ee gobolka baay shan iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinac kalena ku beegan shan iyo tobanka januari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen xerada ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbahaare ee gobolka gedo iyadoo sidoo kale la weeraray xerada askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada luuq isla gobolka gedo ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada afrikaanta yuganda ayaa lagu dilay toddoba kalena waa looga dhaawacay halka laba gaari oo taaw ahna loogu gubay qaraxyo lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo namber lixdan ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale kolonyo ka tirsan ciidamada kenya ayaa qarax lagula eegtay inta u dhexaysa buurta koomaale iyo deegaanka sariiraha ee gobolka laamu waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari kooyal ah iyadoona ay dhinteen dhammaan askartii saarneed gaariga qarax hoogan oo ka dhacay degmada baydhabo ee gobolka baay ayaa lala beegsaday ciidamo xabishi ah oo lugeynayay dagaalo u dhexeeyey ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka dagaalo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka isla markaana looga taagroonaday askarta dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada halgan ee gobolka hiiraan waxaana ciidamada dowladda federaalka halkaasi looga dilay askari meydkiisa uga carareen goobta dagaalka lix iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku beegan lix iyo tobanka januari laba kun shan iyo labaatanka qarax ayaa deegaanka burane ee dhaca duleedka magaalada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe lagula egtay askar ka tirsan ciidamada bangaraafte uu maraykan ka tababaray waxaana looga dilay laba askari iyadoona lagu dhaawacay lix kale halka laga gubay gaari nooha oo ay wateen weerar ayaa lagu qaaday isbaaro askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ay dhigteen deegaanka goofgaduud buuray ee dhaca duleedka magaalada baydhabo waxaana weerarkaasi lagu dilay laba askari iyadoona laga furtay qoriyihii ay wateen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale weerar ku qaadeen saldhigyada askarta shisheeye ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe iyo deegaanka ambareeso ee hoostaga magaaladaasi qarax ayaa ka dhacay gudaha degmada buurrakaba ee gobolka baay ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku roondaynaya gudaha magaaladaasi qarax kale oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka wanile dhacaduleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo uga dhintay sarkaal miinobaare ah toddobay tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena waafaqsan toddobay tobanka janwari laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la egtay bar kontaroolo laga galo magaalada beled xaawo ee gobolka gedo halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka sagaaliyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena waafaqsan sagaaliyo tobanka janwari laba kun shan iyo labaatanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey askarta dowladda federaalk ee kusugan xerada baraxoog ee ku taala degmada baardheere ee gobolka gedo sidoo kale ciidan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhiga askarta shisheeya ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose iyo xerada ciidamada dowladda federaalk ee degmada ceelberde ee ka tirsan gobolka bakool labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax lala egtay guri ay askartaasi ku sugnaayeen oo ku yeela degmada beled xaawo ee gobolka gedo sidoo kale weerar ayaa lagu qaday xerada askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose koob iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan koob iyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka qarax lagu weeraray isbaarada shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa ka dhashay dhaawaca laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa isbaarada labaiy labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada labaiy labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool sidoo kale madaafiic ayaa lagu garaacay xerada askarta maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo ayaa lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay afar kale saddex iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku beegan saddex iyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga askarta shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin magaalooyinka qoryoole iyo buulamareer ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sidoo kale militariga xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday xeryaha askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka goofguduud buurey ee hoosagta magaalada baydhabo iyo xaafadda tawfiiq ee ka tirsan magaalada qudheeda ugu yaraan laba askari ayaa ciidanka xabashada etoobiya looga dilay saddex kalena waa looga dhaawacay qarax lagula beegsay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaal ka dhacay duleedka degmada halgan ee gobolka hiiraan una dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayaa looga dilay laba askari halka lagu dhaawacay mid kale afar iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku beegan afar iyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada ceelberde ee ka tirsan gobolka bakool sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday fariisina askarta dowladda federaalk ka samaysteen garoonka diyaaradaha cusub ee degmada beled xaawo waxayna weerarkaas ku dhaawaceen hal askari guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeday deegaanka buufow waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qaraxa la beegsaday saldhigga askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale waxaa weerar lagu qaday xeryaha askarta shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin degmada janaale iyo deegaanka ambareeso ee hoostaga magaalada baraaw ee gobolka shabeellaha hoose qarax ka dhacay magaalada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa lagu dilay laba askari iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmadaasi ninka lagu magacaabo cabdulfataax nuur mataan iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi aadan halka lagu dhaawacay lix kale oo ku jiro hanti dhowraha degmada beled xaawo shan iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan shan iyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan shan askari oo sarkaal ku jiro ayaa lagu dhaawacay weeraray ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ku yaala xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale waxaa la weeraray fariisinay askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano maanyafuulka ah ee ka tirsan magaalada baydhabo weerar qarax ah ayaa lala beegsaday guri ay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud waxay dhegta dhiigga u direen sagaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka lagu dhaawacay koob iyo toban kale waxaa isla maalintaas qarax ka dhacay duleedka masegawaay lagu gubay gaari cabdibilaah iyadoo uu ku dhaawacmay darawalkii kaxaynayay gaarigaas lix iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinac kalena ku beegan lix iyo labaatanka janawari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar qaraxa la beegsadeen fariisanay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada beled xaawe ee gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya toddobai labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan toddobai labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka qarax ka dhacay gudaha degmada qoryooley ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana lagu dhaawacay hal askari kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka bangarafte oo uu tababaray maraykanka kana soo baxay xirada belidoogle ayaa qarax lala beegsaday waxaana lagu gubay mid ka mid a gaadiidka ay wateen ugu yaraan hal askari oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay kamiin ka dhacay duleedka deegaanka kamboniya ee ku yaala xadbeeneedka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya sidoo kale dagaalyahanoo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku midhay xirada oodow oo iskarta maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin isla xadbeeneedka dagaalo culus oo ka dhacay duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan ayaa lagu dilay siddeed iyo toban askari oo ay saraakiil ku jiraan kuwaasoo sagaal ka mid a meydadkooda looga cararay goobta dagaalka halka lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale iyadoo sidoo kale dagaalkaasi lagu gubay gaari cabdibila ah oo uu lahaa cali jete oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka macusleyda siddeed iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada siddeed iyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka howlgal gaar oo ciidan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ay la eegteen askar ka tirsan booliiska maamulka la baxay koonfur galbeed waxayna ku dileen laba askari qori eke fudhisaban ahna way soo furteen dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka beere yabaal ee gobolka hiiraan waxaana halkaasi lagu dilay toban askari halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale sagaal iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaal iyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka qarax lagu gubay gaari cabdibilaah ayaa maleeshiyaadka bangarafta uu maraykanka tababaray lagula beegsaday duleedka deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana laga dilay laba askari iyadoona lagu dhaawacay shan kale soddonka bisha aynu soo dhaafnay rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena waafaqsan soddonka bisha dhammaatay ee janwari laba kun shan iyo labaatanka howlgal qorshaysan oo ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen xaafadda nuur xawaad ee magaalada beledweyne ay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray carabey waxaana kasoo furteen ciidamada mujaahidiinta qoriga uku hubaysanaa dagaalo mar kale ka dhacay duleedka deegaanka beere yabaal ee gobolka hiiraan ayaa dowladda federaalka looga dilay shan iyo labaatan askari halka looga dhaawacay shan iyo lixdan kale